aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan labaatan ruux ayaa ku dhaawacmay weerar gaarijiirsiin ah oo ka dhacay waddanka maraykanka warbaahinada waddanka maraykanka ayaa ku warramaya in ruux uu baabuur jiirsiiyey dad badan oo ku sugnaa bannaan goob lagu caweeyo oo ku taalo magaalada los angeles ee dhacda gobolka californiya halkaas oo ay ku dhaawacmeen dadyo fara badan waaxda debdemiska ee magaalada ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in tiro ka badan labaatan qof ay ku dhaawacmeen weerarkan gaarijiirsiinta ah kuwaasoo qaar ka mid ah ay xaaladooda liidato dhankeeda shabakada a b c news ee ka soo baxda waddanka maraykanka oo soo xiganaysa booliiska magaalada los angeles ayaa sheegtay in baaritaankii ugu horreeyey ay muujinayaan in darawalka uu miirbeelay islamarkaana uu gaariga taraarsiiyey dad badan oo ku sugnaa bannaanka goob lagu caweeyo inkastoo ay booliiska dalkaasi sheegeen inay wadaan baaritaano ku saabsan sababta rasmiga ah ee ka dambeysay weerarkan sidoo kale maamulka maraykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday in saddex qof ay ku dhinteen shil ka dhacay xarun lagu tababaro booliiska maraykanka oo ku taala magaalada los angeles iyadoona ay wax faahfaahin ah ka bixin nooca shilkaas balse qaar ka mid ah warbaahinada dalkaas ayaa ku warramay in qarax xooggan laga maqlay xaruntaas waxaa loogu yeero ilaaliyaha guud ee maraykanka haweeneyda lagu magacaabo bam bondi ayaa barteeda x ee horey loo aqooni jiray twitterka kusoo qortay qoraal ahaa waxay u muuqataa in dhacdo argagax leh ay ka dhacday goob tababar taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof waxayna xustay in baarayaasha ay gaareen goobta ayna ka shaqayn doonaan sidii ay xog dheeraad ah ugu heli lahaayeen waddamada reer galbeedka waxaa marar badan laga soo calaamadeeyey weerare keligii duul ah kuwaasu ay qaarkood fuliyeen dhallinyaro muslimiin ah oo ka dhiidhinaya gaboodfallada dowladdaasi ka wado waddamada muslimiinta dhanka kale waa isla maraykankee qarax xooggan oo ka dhacay dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex sarkaal oo muhiim u ahaa maraykanka sida ay ku soo warramayso warbaahinta ka soo baxda dalka maraykanka saddex sarkaal ayaa ku dhintay qarax ka dhacay xarun ku taalo magaalada washington ee dalkaasi maraykanka qaraxan ayaa dhacay abaare siddeeddii fiidnimo ee habeenkii xalay waxaana uu ka dhacay xarunta afaafka goob ka agdhow saldhig ay leeyihiin ciidamada maraykanka sababta saxda ah ee ka dambeysa qaraxan iyo cidda fulisay ilaa iyo hadda lama oga waxaana socda baaritaan dadka qaar ayaana uga shakiyey in qaraxaasi fuliyeen dad naftood horiyaal ah oo ka soo horjeeda gumaadka ay yuhuudda iyo maraykanka ka wadaan khaza saddexdan sarkaal ee lagu dilay qaraxan ayaa ahaa khubaro horjoogayaal ah iyo rugcadaayaal ka tirsan waaxda mid walibana wuxuu shaqaynayay inta u dhexaysa sagaal iyo toban ilaa soddon iyo saddex sano ugu dambayntii xukuumadda cusub ee dalka suuriya ayaa ciidamo cusub geysay koonfurta dalkaas wararka ka imaanaya dalka suuriya ayaa ku warramaya in xukuumadda dimashik ay ku dhawaaqday in ay geyn doonto ciidamo cusub si ay u hakiyaan isku dhacyada ee dadka badan ku dhinteen ee u dhexeeya dadka dega koonfurta dalka suuriya iyo dagaalyahanada kooxda durusta ah xafiiska loogu arrimiya dalka suuriya ayaa ku booriyey dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dagaal uu ka soo cusboonaaday meel u dhow magaalada suweyda walow la qabuujiyey xiisadii warar soo baxay gelinkii hore ee maanta ilaa gelinkii dambe ayaa tilmaamaya in lagu dhawaaqay heshiis xabad joojineed oo xakameynaya weeraradii gardarada ahaa ee ay yuhuudda ka wadiyey gudaha magaalooyin dhaca suuriya oo ay caasimadda ku jirto wararkii caalamkana waa naga intaa